bismillaahi alxamdulilah gudoomiyaha gobolka mise gudoomiyaha degmada yaabshiid mas-uuliyiinta kala duwan ee gobolka dadweynaha labada degmo wardhigle iyo yaabshiid saxufiyiinta waxaa degmada wardhigle sharaf u ah maanta in loo furo jidkii cali kamiin oo runtii muddo xirnaa ilaaha mahad iska leh waxaan rabnaa inuu furo gobernatooruhu haddana aan ku soo dhoweyno badiilka iyo garweynka si nadaafaddii aan u bilowno mudana guddoomiye ku soo dhowow si aan noogu bilowdo
waa fasaxantiin marka nadaafadda waa la bilaabi karaa haddii ilaahi yidhaahdo annaga haddii rabbi idmo aad iyo aad aad u saagsan tihiin dadweynaha iyo shacabka ku nool degmada wardhigley iyo guud ahaan magaalada muqdisho aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waxaa maanta sharaf weyn noo ah wadda xirnayd muddo sanad ku dhowaad ah inaan maanta bilowno furitaankeedii marka waxaan ka codsanaynaa dadweynaha ku nool magaalada muqdisho gaar ahaan dadka deriska la ah waddadan calikamiin inay iskaa wax u qabso qoys kasta hortiisa in ay ka nadaysiyaan waddada shaqada aan hadda bilowna ayaan wadaynaa waddadana waa furaynaa bielkina waa soo saaraynaa haddii ilaahay yidhaaho waxaan marka aad iyo aad ugu faraxsan nahay maanta in aan maaragta halkan shaqada ka bilowno waddooyinka kale ee xidhanna waa sidaas ayaan u furaynaa waxaana maanta wixii ka dambeeya rabnaa magaalada muqdisho inay isu furnaato waddooyinka xidhnaa in la furo shaqooyinkuna socdaan sidaas darteeda shacabka ayaa awoodda iskale iskaa wax u qabta ayaa waddadan lagu dhisay sida aad ka warqabtiin waxaan rabnaa haddana iskaa wax u qabta inaan ku nadiifino kuna furno laga bilaabo maantana waddadaani waa furan tahay shacabka waan ka codsanaynaa awooddeennu waa liidataayoo tabar aan meel kasta uga shaqayna ma lihin laakiin waddadan sidaan u bilowna ayaan u wadaynaa waxaana rajaynaynaa toddobaad inaan ku dhammaystirno waddada kaleeto ee waddada warshadahana munaasabadeeda ayaan samayn doonaa oo iyadana waa furi doonaa maanta waxaan rabnaa waddadan saan u bilowna ayaan u dhammayn doonaa dadweynaha markana dhegeysanaya ee waddadaas deris la ah yacni cid kasta ama qoys kasta ahe laba mitir ayuu laamiga ku leeyahay ama goobaha ganacsiga ee xirmay in ay furaan xaaqaan nagala qayb qaataan saasaan ka codsanaynaa shacabka ku nool magaalada banaanadeeda ee ku darfumaysanna waxaan ka codsanaynaa yacni cidi uma maqna ceelna uma qodna ayay joogtaahe in ay dib ugu soo noqdaan magaalada oo ay ka qayb qaataan maaragta nadaafadda iyo diba iyo furitaanka waddooyinka inay ka qayb qaataan oo ay noogu kaalmeeyaan saasaan ka codsanaynaa annaga ayaa horkacayna furitaanka sida aan hadda u hor joogno xaaqinkana aan u hor joogno yacni waxyaabaha qashinka ah ee hadda ku xirmay waktiyadan colaadeedna aan hadda annaga uga qaadayna inay noola bilaabaan oo gacanna siiyaanan ka codsanaynaa aniga ayaa hor joogi doona meel kasta ee qashan laga qaadi doono waa horkici doonaa shacabka waa soo dhaway doonaa gacan ayaan ku sii doonaa aniga gacmahayga ayaan uga qayb qaadana haddii ilaahay yidhaaho waxaan codsanaynaa marka hay-adaha gargaarku inay gacan ka geystaan dib u soo dejinta shacabka guryahoodii ka barakacay inay gacan ka geystaanaan ka codsanaynaa shacabku gaadiiday kusoo dib ugu soo noqdaan ma haystaan in gacan laga siiyo oo gaadiid loogu tabarucaada ay helaan ka maamul ahaana annaguna gacan ayaan ka geysanaynaa haddii ilaahay idmana waxaan rajaynaynaa muddo hal toddobaada in magaaladu sideedu kusoo camiranto waddadaana markaan qashanka iyo waxa xanibay ka qaadno waxaan saari doonaa basaska halkaan saaraa jirnay saa halkaan ka shaqay jiray aadaan nuu mahadsantihi waxaana soo dhowaynaynaa cid kasta ee gacan ka geysanaysa in shacabka loo gargaaro isla markaasna dib loogu soo celiyo guryahoodii annaguna gacanaan ka geysanaynaa meel kastao shacabku ku sugan yahana gacantaan kasoo qaban doonaa guryahooda ayaana gey doonaa aan wax ka gey doonaa haddii ilaahay idmo haddana waddadan sidaas ayay noogu furan tahay hawshuna saasay ku socon doontaa wasalaam waraxmatullahi wabarakaatu
waxaana maanta fursad u yeelatay inaad ka mid noqoto mas-uuliyiinta furaya wadadan waxaa la ogsoon yahay in ciidamo ethoobiyaana ay ku sugan yihiin qaab cenkay ah ayay dadku kalsooni u weelayaan inay soo laabtaan gaadiidkay dib u shaqeeyaan xitaa marar qaarkood la tilmaamay in ciidamada etoobiya guryo ay degan yihiin dad rayida qaab cenkay ah ayay taasi ku suurageli kartaa maadaama aad sheegto maanta inaad wadada
culays ma lahan hay-adaha amniga waxay waxaan gey doonaa xeryaha danta guud ahee ciidamada qalabka sida ay lahaa jireen ama danta guud ahee dawladi leedahay meelaha rayidka ee shacabku iska leeyahana waa laga banaynaa wadooyinkana waa la furaa arrintaas marka condition kama jiro waddada waataan u furnay wixii ciidamada ku xidhna waa ka raraynaa waxayna degi doonaan goobaha loogu talago danta guud oo ay dawladdu leedahay waana mahadsantihi
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله أبو جميل تقوله الرجل وعن إستجى ماشي حد عن كشغير له وحد قبر خيره تاجه وعن مساجد في شي عبدي مسجد كي ويناي وما لها ورثي سبدنايا مساجد كي وما كذا فدي في كشغير عند وينا ورجل يخشي الدواء إلهي ما هدي سوي إن ما أنت مساجد كي الذي فيه وما تفسد aragtidaada ku aadan furitaanka wadadan iyo qaabkay u sahlanaan karto gudoomiye ahaan mid caynkay weeyaan dadku sideesay usoo noqon karaan ayaad isleedahay waa mid farxad gelinaysa dadka ku nool deegaankan ama dadka deegaankan la xiriira ama degmooyinka deriska la ah waayo meeshaan waxay ahayd meeshii u dhexaysay ama meeshii ay iskaga kala gooshaysay magaalada muqdisho marka dadka maanta maqlaa waxay ku riidaysaa farxad waxay soo celinaysaa dad badan oo ka maqnaa meesha
bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah guddoomiyaha waaxda koowaad gunal daa-uud degmada wadhigley waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta furitaankaan la furay waddadii cali kamiil oo muddo xireed oo aad u burbursan qashirka aad arkaysid uu yaallo dadweynaha faraha badan ee maanta iskugu soo baxa halkaana aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan mahad u celinaynaa gubernatooraha gobolka oo maantay maaragtay noo furay waddadii janaal daa'uud waxaa magacayga laydhaha maxamed macala afrax guddoomiyaha waxaan ahay waaxda koowaad gobernatooraha gobolka maxamed cusmaan dhagax tuur aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa iyo maamulka gobolka oo maanta noo furay waddada waa mahadsantii
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا وعاشرتي محمد عند دن دجمة ورديجلي وحن أبوك فرحسن هاي من طورها محمد عثمان دلخور وفري وطلع قدم كا تبقي عن يعني فرحسن هاي وأنا ودي دونا إلا انتوا قدام بيتوا أو وضعت إن شاء الله
anigoo magacayda cali ibrahim cali alwiraashi cali ansimar cali marka anigoo ah gudoomiyaha qaxootiga oo degmada wardhigley waxaan aan mahad weyn aan celiyaa gobol ahaan guud gudoomiyaha gobolka isla markaasi gobolka gudoomiyaha degmada wardhigley yaana xasan cali waa mahadsanyaa iyoona dadweynaha kasoo qayb gali shirkan oo nadaafadan oo kusoo buna dadweynaha jidka oo wadna jidka soddonka in oo unka aan nadaamno oon ku dudno wixii maanta ka dambeeyo inaan jidki aan subana rabo maadsan doono bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah muxudiin maxamuud xasan kana mida dadka degan degmada wardhiigley kuna hadlaaya magaca dhallinyarada soomaaliyeed degan gobolka baraandir waxaan aad u soo dhoweeyaa kunaan faraxsanahay waddada cali kamiin oo dib ay u fureen guddoomiyaha degmada wardhiigley iyo gubernatooraha gobolka baraandir axmed duqa magaalada muqdisho maxamed ismaan cali dhagax tuur waxaana aad ugu mahad celaynaa maadaama waddadaas oo in badan naga xayir reed ay noosoo noo fulbeeyeen inay noo furaan shaqadoora in ilaahay la garab galo aan aad